halkani waa washington laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee v o a somali com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa galabnimo axada bisha abriilna waa toban sanadka laba kun lix iyo tobanka idaacadda galabnimona waxaa daadihinaya anigoo ah cashe ibraahim iyo ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku hayno idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a mucaaradka dalka jabuuti ee ka qayb galay doorashada oo ku gacan saydhay natiijada iyagoo sheegay in doorashadii lagu shubtay oo afgembi uu dalka ka dhacay waa sida ay sheegeen
xaggayga natiijadaas tuaan aqbalayno maaha sababto waxa weeye kama turjumayso xaqiiqda dhacday laakiin xaatooyo qaran ayaa dhacday afgembi siyaasadeed oo doorasho iyo jabuuti ka dhacday kolkaa wixii ka soo baxay cismaan cumar geele warbixinta uu soo saaray anuu ma ogoli waana faalis
gudoomiyaha guddiga doorashada jabuuti oo isna v o e da ay waraysatay ayaa beeniyey in doorashada lagu shubtay
marka laysu wadageeyo waxaasoo dhan waxaan odhan karaa oo aan ku celcelinayaa in doorashadaas ay dhacday si waafaqsan shuruucda jamhuuriyadda jabuuti u yaal shuruucdaasoo iyadoo ku dhow waafaqsan shuruucda caalamiga ee lagu diyaariyo doorashooyinka waxaan kaloo idiin haynaa magaalada muqdisho oo uu ka furmay shirka madasha oo hogaamiyaasha dowladda dhexe iyo maamulladu uga arrinsanayaan qaabka doorashada in ka badan boqol qof oo ku dhintay qaraxyo ka dhashay dab oo ka kacay dalka indiya barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha xubintii ganacsiga iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada qodobo ka mida warkii caalamka waxaa ku kulmaya magaalada hiroshima ee dalka jabaan kulan mas-uuliyiin uu ka mid yahay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka iyo toban toddoba wasiir arrimo dabadeed oo kale kuwaas oo isla jeexjeexaya halisaha amni ee soo food saaraya caalamka keri ayaa gaadhay hiroshima maanta oo axad ah kadib markii uu safar ku tegay dalka afghanistan john keri ayaa noqonaya xogayihii arrimo dabadeed ee maraykan ah ee ugu horreeyey ee booqda hiroshima magaaladan oo ahayd goobtii maraykanku u isticmaalay bam nukleyar ah dhammaadkii dagaalkii labaad ee dunida keri oo waraysi siinayay wargeyska hiroshima ayaa sheegay in halista badan ee caalamka soo waajahaysa looga bixi karo in si wada jir ah looga shaqeeyo nabadda caalamka ilaa iyo boqol qof ayaa dhimatay boqolaal kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray dab xoog leh oo ka kacay dhisme kiniisad ah oo ku yaala gobolka xagga koonfurta xiga ee dalka indiya subaxnimadii hore ee axaddan maanta halkaas oo ay kumanaan dada isugu soo urureen inay goobjoog ka noqdaan bululayar halkaasi laga ganayay oo qayb ka ahaa fantasiya diimeed sanadkiiba mar la qabto masiibada waxa ay dhacday saacaddu markay ahayd qiyaastii saddexdii aroornimo dhowr saacadood kadib markii ay ridista bululeerka uu halkaasi ka bilaabantay meel ku dhow dhismaha macbadka kaas oo la yidhaahdo butingal devi oo ku yaala magaalo xeebeedka baravuur ee ku yaala degaanka kolam oo qiyaastii toddobaatan kilomitir ka xiga caasimadda gobolkaasi mas-uuliyiinta ayaa sheegay inay jireen cadad badan oo bululeero ah oo goobta la keenay oo ololay kadib markii ay dhimbiluhu isqabsadeen xogayaha difaaca maraykanka ashton carter ayaa tegey dalka hindiya halkaas oo uu kulano kula qaadanayo mas-uuliyiinta dalka hindiya waxaana labada dhinacay ka wada xaajoonayaan iskaashi ballaadhan oo dhinaca milatariga ah carter ayaa eegaya sidii kor loogu qaadi lahaa qalabka casriga ah ee dhinaca difaaca iyo iskaashi kale oo dhinaca ganacsiga ah oo dhex mara labada dal waxaana arrimaha uu doonayo in kor loo qaado ka mid ah xidhiidhka tooska ah ee dhex mari kara labada ciidan iyada oo ay isla gaadhi doonaan heshiisyo kala duwan
dacwad oogayaasha dalka biljam ayaa sheegay axaddan maanta ah in shabakadda argagixisada ee lala xiriirinayo weerarkii bishii nofembar ka dhacay magaalada baris ay qorsheynayeen weerar labaad oo ka dhaca dalka faransiiska laakiin ay bishii hore weerareen magaalada bruseles oo ay halkaasi u weeciyeen weerarkooda weeraradii ka dhacay garoonka diyaaradaha ee magaalada bruseles iyo goob tareenada laga raaco ayaa waxaa ku dhintay laba iyo soddon qof waxaana uu yimid maalmo kadib markii ay boolisku xireen ninka tuhunka ugu weyn looga qabay weerarkii baariis ee layidhaahdo saalax cabdisalaam oo laga soo qabtay deegaanka layidhaahdo molenbeek oo ku yaala agagaarka caasimadda taasoo ka dhalatay afar bilood oo baadigoob loogu jiray soo helistiisa dacwad ogayaasha ayaa sheegay axaddan maanta ah in shabakadda ay ka fajicisay xawliga ay ku socoto horumarka laga gaaray baaritaanka hadda socda oo ayna qorshahooda weerarka u weeciyeen brussels waxaa jirtay hal hadallahayn iyo hadallo laysla dhex marayo oo aada u baahsan oo ka dhalatay weeraradii dhacay bishii maaj labaiyo labaatankeedii taasoo xarigga cabdisalaan keentay in shabakaddu ay ficil ku dhaqaaqdo mar kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan mucaaradka dalka jabuuti ee ka qayb galay doorashadii madaxtinimada ee jimcihii jabuuti ka dhacday ayaa ku gacan sayray natiijada doorashada oo uu ku guuleystay madaxweyne waa xasan waa madaxweynaha dalkaasi ismaaciil cumar geelle saddex ka mid ah musharaxiinta ka qayb qaadatay doorashada madaxweynaha ee jabuuti oo kale ah maxamed muuse cali tuurtuur jaamac cabdiraxmaan jaamac iyo cumar cilmi khayre ayaa si wada jira v o a ugu sheegay inaanay aqbali doonin natiijada islamarkaana ay qaadi doonaan tallaabooyin aanay carabaabin waxa ay noqon doonaan haddaba waryaha v o a dalka jabuuti ramadaan muuse ayaa saddexdoodaba waraysi la yeeshay waxaana hadalka ku horeynaya maxamed muuse cali tuur tuure
horta tali ilaahay baa hayo waad mahadsan tahay waxaan ku leeyahay xaggayga natiijadaasi tuwaan aqbalayna maaha sababto waxa weeye kama turjumayso xaqiiqda dhacday waxaanu waxaan u gaashaamaynay in mataqana hogaanka qarankan qabano oon ummaddu hadday kalsooni na siiso inaan mataqana ummadda u adeegno oo si xalaala doorashada u dhacday laakiin xaatooyo qaran ayaa dhacday afgembi siyaasadeed oo doorasho iyo jabuuti ka dhacday kolkaa wixii ka soo baxay aduude wasiirka arrimaha dibadda turada sharcigii baad ixtiraamaysaa laakiinse wasiirka arrimaha gudaha ee runtii ismaal cumar gele wala ismaal cumar gele warbixinta uu soo saaray anuu ma ogoli waana faalis jaamac cabdiraxmaan jaamaca bal ka waran adigana wallaahi dee nasiib daraa meesha ka dhacday anugu mar walboon ka hadlo waxaan kasii digi jiray inaan rabitaanka ummadda marna aan la caburin natiijada maanta soo baxdayna waxaa dee waxay u eg tahay in wixii aan ka digayay inay dhacday aada iyo aada baan uga xumay waayo ummaddu waxay sugaysay isbedel caafimaad qabo waxay mar walba noo sheegeen isbedel u haraadan yihin maanta haraadkii waa lagu bargooyey waxay ka dhigan tahay dee waagi waagii u baryi lahaa umuu baryin nasiib daraduna taasi maan tahay cumar cilmi khayre maxaad gaadhaysaan marka ay talo halkan aad fadhidaan shir saxaafadeed baad qabateen waad ku kulansantihiin maxaad taladaad gaadhi kartaan maxay tahay natiijadii maanta waa taa dib usoo noqon maysa dowladdu waddadaynii furan maxay tahay
waxaan kolleyba waxaan soo saari doonaa communique kuma baan soo saar aan u dhannahay iyaan soo saari doonaa ha war murtiyeedaan u dhannahay baan soo saari doonaa dadkana waan u sheegi doonaa ummaddana waan u sheegi doonaa kolley inta aan deed waxyaabo badanoo deed wixii xalay bay dhaceene aan diyaarinayno aan ururinayno iyaa kolleyba waan ku yeedhi doonaa waad ogaan doontaa laakiin dul ahaan waxa weeye waxaasu waxaan ka midaysannahay weeyaan oonan marnaba aqbalin
waa natiijada natiijada ha natiijada
waay anigoo kusoo noqonaya maxamed muuse tuurtuur markii hore waxaa la ogaa sida wax u dhacayaan inagaa xitaa sii tilmaamay waxaa laynii sheegay oo laynii bayaamiyey dee dharaarca sida wax u dhacayaan doorashadu qaabkay u dhacayso waayo aragnimo horena waad leediin kolka cidda qabanqaabisa inay wasaaradda arrimaha gudaha tahay cidda tirinaysa inay iyada tahay soo markii hore aad doorashada dhigateen kalsooni kumaydaan qabin marka dambe wixii soo baxa inaad ogolaataan
horta waxa weeye waa runtaa weeyaanoo doorashada wasiirka arrimaha gudaha qaban qaabaya waxaa dul dul socda guddida mataqaanaa maxaan ku raha seeniga waxaa gadaal ugu dambeynna mataqaanaa ku dhawaaqa waa president du conseil constitutionnelka weeye waa run waxaa qaban qaabaya waa dowladooya adduunyada meel kasta dowladda qaban qaabisa laakiin kolka ay dictator jirto waa in dee mataqana laga baarantugo marka dowladda in badan baan nidhi in haddii loo daayana afar qof iyuu soo qaadanoo u saxiixi doonta laakiin maanta hala tow hala rito waxa weeyaan waxaan ujeeda waxa weeyaan kolka doorashadu ay dhacayso in mataqaana dowladdu ay xi- ay- ay- ay ogolaan doonto ugu yaraan in voodkii bulshaweyntu oo xaqiiqi lagu dhawaaqi doono labaan weydiisanay mid waxay ahayd list electoraalka yacnii eh, buuggan weyne dadkao dhan ay ku wada qoran yihiin oo laga saaro dadkii dhintay dadka dhowrka jare ka qornaa dadka dala ka tegey oo tuwaalitash loo sameeyo la dhaqo tii way keeni waayeen iyagu haddana weliba ogolaaday oo wasiirka arrimaha guduhu ogolaaday anoo u tegey oo ninka maxaan ku dhahaa le prefet de la ville de Djibouti uu ogolaaday haddana gacanteeda lama soo gelin iyadoo haddana sida ay tayaan haddana nidhi war bal ugu yaraanuun ogolaada delegeeyada ragga annaga xafiisyada dowladda noo fadhiya ee xafiisyada meesha lacagta laga codaynaya ragga noo fadhiya inay mataqaanaa ay wixii aan helnay natiijadii wixii aan helnay iyo wixii adood heshay iyo wixii aan kala helnayba bal iyagu ay noo keenaan oonan mataqaanaa eh, eh, maamulka ismaaciil cumar geela uun isagu adeecadaha naga barin taasaan rajaynaynay waxaan la hadalnay in african unionka ragga igaadka carab liiga conference islaamiga waxay intuba sheegeen inay markii ugu dambeysay arkeen miyuliya somana sacco uu iga yiri mataqaanaa waa suuragal in mataqaanaa- dideen goobjoogayaasha caalamiga Goobjoogayaasha in mataqaanaa pv-ga pv-ga in layna siiyaa suuragala ma ku rajo weynay anagu waxaan nahay ragga had iyo jeer ugu haw- u hawlgalaya amba u- had iyo jeer u janjeera bal intii n- buuq iyo balaayo laga badbaadi lahaa ee nabad ummaddan kala bixi lahayd maslaxad lo- si loogu dhamayn lahaa marka samir badan baan lahayn ilaa saacadihii ugu dambeeyey annagu waxaan beegaynay in mataqaanaa ilaahay aqli ugu soo celiyay ismaaciil cumar geele in dalkani tiitar fonsiya uu leeyahay maaha jaga uu leeyahay maaha haddii kale nambaraan qaadan doonaadeed wuu garan doonaa bal de- doorasho dimukraatiig way dhici doontaa lanama siin isagaa nooga sheegay telefisiyonada iyo raadiyoda intaan helnay intuu isagu isa siiyana isagaa sheegay waxaan filayaa kolka la eego hawluhu doorashadu sida u dhacday waxay aniga ila tahay shaksi ahaan halka dhagar weyn buu ka galay ummadii reer jabuuti dhagar weyn buu ka galay siduu da uga bixi doona saa garanay laakiin maanta doorasho ma dhicin madaxweyne ismail cumar gel madaxweynihii dalka maaha waxaan filayaa maalmaha soo dhow sidii hadda walaalkay ku sheegay waxaan geli doonaa prosedurkii prosedurkii mataqaana xaqiiqda lagu raadin lahaa laakiin waxaan ogolaanayna maaha kuwaas waxay kala ahaayeen maxamed muuse cali tuurtuur iyo jaamac cabdiraxmaan jaamac iyo cumar cilmi khayre oo si wada jira ugu waramayey wariyaha v o a jabuuti ramadaan muuse dhinaca kalena guddida doorashooyinka ee dalka jabuuti ayaa beeniyey in doorashadii jabuuti ka dhacday lagu shubtay guddoomiyaha guddidaasi cabdi ismaaciil xirsi ayaa v o a u sheegay in doorashadu ay u dhacday si waafaqsan sharciyada caalamka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa khadka telefoonka ku waraystay
Eh, dee jawaab kaloo laga bixin karaa ma jiro aan ahayn eh, qof kasta xaq buu leeyahay inuu wax ogolaado iyo inuu wax diido laakiin eh, me- waxaa dow waxa weeye diidmada habkii loogu talagalay qofka inuu soo maro unba looga baahan yahay kaama jumhuuriyadda J- Djibouti dee sharcigeeda oo mm, ku salaysan sharciyada adduunyada oo dhan ka jira marka eh, ay noqoto doorashooyin doorashooyinka dadka ku tartamaya haddii qaarkood ku qanci waayeen natiijadii soo baxday waajib waxay uleeyihiin xaq waxay uleeyihiin inay horgeeyaan hay-adihii loogu talagalay inay dadka kala saaraan marka waxaan rajeynayaa dee eh, raggaasi inay taxgelin doonaan sharciga horna hortegi doonaanna eh, hay-adii loogu talagalay inay kala saarto eh, waxa laysii ogol yahay iyo waxa laysku diidan yahay taasoo ah em, golaha dastuuriga ee jamhuuriyadda Djibouti.
waan gartay laakiin adigu maadaamaad guddoomiyihii tahay intay hawshu socotay wax daldaloolaad aragtay ma jira Eh, horena waan u idhi iminkana waan leeyahay Eh, keligeyna ma ihi En, eh, waxaa kormore kormeerayaal caalamiga ayaa dalka joogay barasaskaas doorashooyinka intuu dalka jamhuuriyadda jabuuti ka socday maalintii lagu dhawaaqay in la geli doono intikhaabaad ilmaa maalintii codku dhacayay Eh, wax la odhan karo oo la taaban karo oo la odhan karo eh, arrintaasi waxbay yeeleysaa habka u dhacayso doorashadu ama cid bay garab gaara saareysaa oo cid bay xaqoodii u diideysaa oo aanu dareennay ama aragnay ama naloo soo sheegay haba yaraatee ma jirto marka n taa waxaa ka markhaati kacaya dee waxaan jecelahay inaad haddaanaynu helin inaad heli doontaan wararkii ay bixiyeen goob joogayaashii caalamiga ahaa oo african union arab league igad islamic conference organization iyo wax aliya waxa safiiro iyo international organization ku sugan jamhuuriyadda djibuuti gebigood waxay u taagnaayeen inay indhendheyaan fiiriyaan goobjooge ka no ka noqdaan sida codka u dhacayo waxaan filayaa marka fikradahaas oo dhan la isu geeyo ilamaa intaan imanka ogahay anigu aanan ka maqal wax gelin karaa shaki sidii ugu dhacay ayay dhacday doorashooyinku waan garta marka la isu wada geeyo waxaas oo dhan waxaan odhan karaa oo aan ku celcelinayaa in doorashadaasi ay u dhacda dhacday si waafaqsan shuruucda jamhuuriyadda djibuuti u yaal shuruucdaasoo iyadoo ku dhow waafaqsan shuruucda caalamiga ah ee waan garta lagu diyaariyo doorashooyinka waan garta mudane guddoomiye su-aashada ugu dambaysa waxaad sheegtay in hay-ado caalamihi ay joogeen ay dusha ka eegayeen sidoo kale danjirayaasha dalalka caalamka ee jibuuti fadhiya hase yeeshee midowda yurub ma uusan joogin muxuu kaga baaqsaday midowda yurub midowda yurub horta waxaan malaynayaa dee khasab maaha in meeshii cod laga bixinayaba inay cid weliba joogto midowda yurub iyaguna cid may soo calman oo may yidhaah may odhan intixaabaadka jira ee muddada dhici doona observer baan usoo diranaynaa marka de hadday soo diran waayeen observer de waxaan malaynayaa in aan lagu khasbi karin cidna oo la odhan karin cid ilolow observer soo dirsada bilcags waxay igu maqaalaa aniga iima iman laakiin waxay igu maqaalaa inay yidhaahdeen waxaanu soo dirsanaynaa expert of election expert of election macnaheedu waa maxay maxay qabanayaan marka waa khubaro dhinaca doorashada inay soo diraan haddii expert of election cidi u baahan tahay dee cidda expertiska lagu sameynaya ayaa u baahan inay weydiisato ciddii lagu tuhmayo inay aqoontaa leedahay iyo technicitygaa leedahay inay isoo dirto ya laakiin hadday iyagun yidhaahdaan expert waan kuu soo diraynaa for what maxay igu soo dirayaan maanaa weydiistay midda kale waktigan maanta expert ma baahin waxaan u baahanahay observer haddii markay yidhahdeen observer baanu idiin soo diraynaa oo loogu jawaabo ma iman karaan wax kalay noqon lahayd marka taasina waxaan malaynayaa in waan garta
ay tahay
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddida doorashada ee dalka jabuuti ismaaciil cabdi ismaaciil xirsi oo u warramayey wariyaha v o a maxamed cabdi sandheere
markale galab wanaagsan magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shir go-aan looga gaarayo qaabka doorashada soomaaliya sanadkan sanadkan ka dhacaysa oo ay yeelanayaan madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada shirkan ayaa sidoo kale looga hadlaya wadaagga xeerka amniga qaranka oo ay dowladda federaalk usoo bandhigi doonto maamul goboleedyada haddaba shirka ayaa sida uu ku bilowday iyo qodobada ugu muhiimsan ee looga hadlayo waxaay sahre cabdi axmed ka wareysatay daawud aweys afhayeenka madaxtooyada
waa mahadsan tahay shirka subaxnimadan ayuu rasmi ahaan u furmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaana furay waxaa shirkaasi ajendayaasha ugu waaweyn looga hadli doono kamid ah arrimaha doorashooyinka sanadkan labada kun lix iyo tobanka oo horey ay madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ugu heshiiyeen balse haakan faahfaahintiisa qaabka ay wax noqon doonaan isu raaci doono waxaa iyana meesha yaala oo ajendaha kamid ah siyaasada amaba xeerka dowladda ee dhinaca amniga qaranka oo lala wadaagi doono dowlad goboleedyada markaana laga soo saari doono mowqif mid ah iyo weliba in laga hadlo dastuurka dalka ee kumeel gaarka ah oo dib uegis lagu samayn doono arrimahaasi ayaa ka mid ah iyo weliba waxyaabaha kale ku xeeran dhinaca roadmapka amaba qaabka hore loogu soconayo marka la gaaro labada kun iyo labaatanka oo la filayo in dalka ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo codon waxyaabaha ugu muhiimsan ee doorashada loo ambaqaadayo siday noqon doonto iyo qaabka loo wajahayo si qoto dheer ma looga hadlay weli dabcan shirka maanta un ayuu furmay qodobadaasi ayaa lasoo bandhigay in laga doodayo haatan aan kula hadlayba waxaa socda shir albaabada u xiran yihiin oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu gudoominayo goobjoogna ayna ka qayb galayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowlad wasaaraha marka qodobadaasi ayaa lasoo lafagurayaa oo la filayo ugu dambeyntii in ay kasoo baxaan heshiisyo amaba laisku afgarto oo hore loogu sii dhaqaaqo waa garta daa-ud bal waxaad iiga warantaa ma hogaamiyaasha keliya ayaa go-aanka iskale mise waxa ay soo saaraan waxaa la horgeyn doonaa baarlamaanka federaalka
dabcan hanaanka siyaasadeed ee soomaaliya waa mid ku qosomaa in ugu dambeyntii wax walba oo laisla afgarto oo laisku afgarto ay maraan hay-adaha dastuuriga oo ay kamid tahay in wax walba oo laisku raaco ama madaxda ay go-aamiyaan in baarlamaanka la marsiiyo si sharciyadda arrimahaasi lagu heshiiyo loo adkeeyo taasina waa muhiimad xitaa maanta uu ka dhawaajiyey ra-isul wasaare cumar cabdirashiid oo sheegay in dhammaan hanaankan iyo waxyaabaha lagu heshiiyo ay qasab tahay in la marsiiyo hay-adaha dastuuriga siiba baarlamaanka federaalka waa gartay arrinka ama qodobka la xiriira xeerka dowladda ee dhinaca amniga ee lala wadaagayo maamul goboleedyada haddaad eegto maxaa ee si hoose qodobkaasi uu yahay loo soo bandhigi doono maamul goboleedyada ee dowladdu ay wado dabcan barnaamijkan waa barnaamijka siyaasadda dowladda ee ku wajahan amniga qaranka maadaama soomaaliya haatan ay qaadatay nidaamka federaalka ah dalkuna uu ku jiro dagaal dhinaca argagixisada ah marka laga hadlayo arrimaha amniga oo sugidda amniga waa waxa weeyaan howl ay si wadajira u qabanayaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waayo dhibaatadu waxa ay taabanaysaa gobol walba oo soomaaliya ka mid a marka saa darteed ayaa looga hadlayaa siyaasadda amniga ay u noqonaysaa mid loo wada dhan yahay oo maamuladuna qeyb ay ka noqonayaan ma ciidamo isku dhafidba ma la dagaalanka al-shabaab iyo argagixisada muxuu yahay macnaha ujeedada dowladda ee amniga iyo xeerkan cusub ay la wadaagaysa maamulada haddaan si kale u dhahno barnaamijka amniga qaranka waa barnaamij aada u ballaaran waxaa qayb ka ah barnaamijka isku afka ciidamada waxaa qayb ka ah barnaamijka xoog iswadaarsiga waxaa qayb ka ah barnaamijka difaaca dalka waxaa qayb ka ah wax walba oo la xiriira dhinaca amniga ha noqdo la dagaalanka argixisada amaba wax walba wax u dhimaya qaranimada dalka soomaaliya iyo weliba wax walba oo markaas loo arko in ay khatar gelin karaan amniga caalamka arrimahaasi ayaa ayaa ka jira barnaamijkan amniga qaranka oo barnaamij ballaaran oo loogu talagalay in ay qayb ka noqdaan dhammaanba maamulada dalka ka jira
kaasi waxa uu ahaa daa-uud aweys afhayeenka madaxtooyada dowladda federaalka ee soomaaliya oo khadka taleefonka ugu waramayey sahre cabdi axmed oo washington joogta halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a in ka badan boqol qof ayaa ku dhintay dab weyn oo ka kacay xarun macbad ah oo ku taala magaalada la yidhaahdo ujeraale ee dalka indiya ismaaciil farjar ayaa warbixintan inoo haya
dab ayaa ka kacay macbad ay leeyihiin dadka hinduuga ah oo ku yaala dalka hindiya waxaana halkaas ku dhintay dad aad u badan oo gaadhaya ilaa boqol qof halka ay dhaawacyo kala gedisani ka soo gaadheen dad ka badan laba boqol dabka ayaa ka bilaabmay kadib markii mid ka mid a walxaha loo isticmaalayay dabaaldegga uu haleelay meel ay ku kaydsanaayeen walxo qarax samayn kara oo loogu talagalay in loo isticmaalo bandhigga sannadka cusub ee hinduuga macbadkan ayaa ku yaala degmada koolam oo toddobaatan kilomitir u jirta caasimad goboleedka ka hor intii aan dabku bilaabmin waxaa saqdi dhexe bilowday baaruud hawada loo ridayey ama buluulayt waxa loo yaqaano oo saacado badan socday mas-uul ka tirsan deegaanka kerala oo lagu magacaabo omen jandi ayaa gaadhay goobta ay wax ka dhaceen si uu xaaladda u qiimeeyo wuxuuna sheegay in tirada dhimashadu ay kor u kacday haatanna ay gaadhayso ku dhowaad ilaa boqol qof halka dadkii dhaawaca ahaana la geeyey cusbitaallada sideed iyo sagaashan qof ayaa dhacdadan ku dhintay waxaana cusbitaallo ku yaalla kolom iyo trifandrum la geeyey ilaa saddex boqol oo qof ayuu yidhi wararka ayaa sheegaya in dabka ka dhashay qaraxa baaruudda oo ahayd mid xooggan uu gaadhay qaybo ka mid a saqafka sare ee macbadka cagafcagafyo ayaa goobta masiibadu ka dhacday gaadhay iyaga oo isku dayeyey in ay qashinka meesha ka nadiifiyaan sarkaal caafimaad oo lagu magacaabo daktar saniyam somaan oo goobta masiibadu ka dhacday ku sugnaa ayaa muujiyey canaan ah in aan meesha loo samaynin hannaan badbaado The reasons which led to this incident is due to the absence of proper homework which has sababaha keenay in dad intaas la egi ay dhintaan waxaa ka mid ah iyada oo aan goobtan loo dhisinin hab badbaado leh ama iska xejin kara dabridka oo kale sidoo kalena alaabada ay u xusheen in ay ridaan ayaan ahayn kuwa ku habboonaa goobtan ayuu yidhi dowladda federaalka ayaa amartay in goobtan la geeyo ciidamo militari ah si ay u gacan siiyaan mas-uuliyiinta magaalada halka ra-iisul wasaaraha dalka hindiya narenda moodi uu isna u duulay magaaladan isaga oo ay wehelinayaan koox dhakhaatiira oo aqoon durugsan u leh daaweynta dadka gubta
aad iyaad umahadsan tahay ismaaciil xuseen farjar ayuu ahaa inoo soo koobaya warbixintii ku saabsanayd in ka badan boqol qof oo ku dhimatay dab weyn oo ka kacay xarun macbada oo ku taala dalka hindiya boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen ismaaciil maxaa noo xiga haatanna caashay waxaynu soo qabanaynaa oo dadweynuhu aada u sugayaan dhegeystayaal badani waa xubintii wicitaanka dhegeystaha saxre cabdi axmed ayaa inala socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba kusoo dhowaada dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxa aynu kusoo qaadan doonaa magaalada kismaayo dhowaantan waxaa ka dhacay heshiis nabadeed oo ay kala saxiixdeen dhinacyadii ku kala aragti duwanaa maamulka gobolada jubbooyinka haddaba kulankaasi oo socday muddo toddobaadyo ah kadib ayaa markii lasoo gebagabeeyey waxaa laga soo saaray qodobo dhowra oo ku saabsan heshiiskaasi dhinaca siyaasiyiinta ka biyadiidsanaa maamulka gobolada jubbooyinka waxaa ka mid ahaa doctor cabdi shira warsame oo ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada jubbooyinka kusoo dhowo barnaamijkeena ee bal waxaad iiga warantaa adoo si anba qaadayo heshiiskii lagu gaaray magaalada kismaayo qodobadii ugu muhiimsanaaye laysla qaatay heshiiska magaaladan kismaayo waxaa ka dhacay wadahadal dhex maray hogaanka sare maam dowlad goboleedka jubbaland iyo dad dhinacyo dhinaca anagoo aan ka tirsanayn oo ka diidiidsanaa qaabkii iyo habraacii ama geedi socodkii ay ku dhalatay dowlad goboleedka jubbaland marka runtii waxyaabaha wadahadalkan aada ugu xasuusan karo oo soomaalida tijaabo u ah waxa weeye wadahadalkan wuxuu ahaa wadahadal dhinacyadii soomaalida ee dhibaatadu dhex taalay ayagoo keligooda intay isi soo hor fadhiisteen oo wax ajanabiyo aysan ku jirin oo dhaqaale ajanabiyo lagu baxshay aysan jirin inay intay isi soo hor fadhiistaan ayagoo miiska ay ku wada hadlaan oo dhibaatada dhex taalla qolo walba aragtideeda ay xusto kabacdiina la wada eego mustaqbalka iyo meesha loo socdo marka waxaan isleeyahay arrintan runtii aniga iyo waa ku kala aragti duwanay annaga iyo masalan weliba aniga iyo madaxweynaha dowlad goboleedka axmed maxamed islaam oo anigu mar walba waxaan taagnaa qabay suluugma igu jirtay oo ahayd in naloo dhexeeyo waxyaabahan beriyahan noqday qaabka noqday ama styleka noqday oo ahayd in dowladaha ajanabiy da ajnabiguna dhex hortaan laakiin asagu wuxuu mar walba ku dheganaa weligiiba igu celin jiray war annaga ayaa dhibaatadaanuna qusaysaa annagay noo dhaxaysaa annaga ayaana hadhowto hadday dhib yimaado iyo haddii dheef la helaba annaga ayay ayaa isku dhan arrintaas waa inaan annagoo soomaaliya aanu arrintaas isku horfadhiisana taasna waanu aqbala markii dambena heshiiskii waxaanu adigu gaarnay heshiiska aada maqasheen oo tobanka qodob ka kontaas qodob oo aan isleenahay xilligan badan bay ka bedeli kartaa tabashooyinkii dadku qabay wax badan bay ka bedeli kartaa geedi socodka iyo yegleelidda muxuu ahaa jubbalandida cusub tobankaa qodob toddoba qodob oo kamid ah waa qodobo dadka degaanka oo dhan u hadlaya waa gartay oo wada quseeya waayahay kuwa ugu muhiimsanayd isleedahay way xallin karaan xiisadii jubbooyinka haddaad iisoo qabato xiisada jubbooyinka way xallin karaan waxyaabaha aan isleeyahay waxaa kamid a in nidaam xagga amniga xagga amniga dadku waxaa waxaa jirta tabashooyin sheegahayay in amnigu uu yahay amni aan dadku ka wada qayb qaadanayn oo beeluhu aysan ku wada jirin marka inta in amnigu uu noqdo ciidamada amnigu inay noqdaan ciidamo beelaha deegaanka oo dhan ka wada qayb galaan oo ku wada jiraan saraakiishu inay kawa inay noqoto saraaki saraakiil ka kala socda beelaha in dadku lahaansho ay dareemaan oo muxuu ahaa ayay ay qodobkaasi waa qodobka ugu muhiimsan oo dadku ay garan karaan waxaa kaloo ku jira in muxuu ahaa mashaariicda iyo deeqaha eela eela helo in gobolada gobo ay ka kooban tahay dowlad goboleedka jubbaland si siman looguna qaybiyo loona gaarsiiyo waxaa sidoo kale ku jira in muxuu ahaa hay-adaha garsoorka iyo maamulka dowladda asaga ruuxiisa intii aadamiga lagu qancin karo ka qaybgalka inuu noqdo mid dadku ay wadaagaan oo uusan noqonin mid dheeliya inuusan noqonin mid dheeliya taasna waxay ahayd wax dadku ka dhexeeya oo muxuu ahaa iyagoo dhan wada saameyn doona waxaa kaloo ku jirtay in muxuu ahaa deegaanada maamulada deegaanada in la dedejiyo si degmooyinka iyo gobolada muxuu ahaa ay u helaan maamulo shacbigu ay doorteen oo muxuu ahaa halkaasna jubbalandida cusub ay isla saan qaado waxaa kaloo ku jiray in muxuu ahaa ciidamada ha noqdaan kuwa dibadda jooga iyo kuwa kaloo dalka ku baahsanba mar walba inay noqdaan ciidamadu kuwa si siman deegaanadoo dhan looga soo qoro waa gartay dhegeysta ayaa khadka ku jira marka doctor cabdi shire weydii su-aashaada walaal magacaa ku bilowya halkaad joogto assalaamu calaykum waa rabiic mashruuc oo sugan gobolka gedo ka mid ah dhalinyarada gobolka gedo siyaasi cabdi shire waxaan weydiinayaa waxaa lagu kala aragduwanaa siyaasadda jubbaland haddii aad tihiin dadkii hadda heshiiskii kala saxiixday maxay kusoo kordhin doontaan dowladda jubbaland maadaama qaybo kamid ah dadkii heshiiska ay ku jiray qaarkood inay banaanka ay ka taagan yihiin marka maxay kusoo kordhintaa heshiiska cusub ay hadda kala saxiixdeen maamulka jubbaland iyo beelaha horay uga diiday heshiisiinta waxa weeye waa mahadsan tahay horta waxa weeye khilaafka khilaaf waxa la yidhaahdo ama wax isku diididda ma ahan mid aadamiga ka dhamaata waa mid nolosha aadamiga mar walba ku mataanaysa laakiin khilaafku waxa weeye mid wax duminhaya iyo mid wax dhisahaya khilaafka wax dhisidda waa mid joogta ah oo loo baahan yahay inuuba mararka qaarkood inaad dhiirigelisaaba loo baahan yahay inuu dhaco laakiin khilaafka wax duminta weeye midka loo baahan yahay in inta laga wada hadlo laga leexdo wadadiisa macnaheeda ma ahan haddaan anagu is afgaranay dad badan oo muxuu ahaa tabashooyin badan oo kala duwan baa jira ama shaksi ha lahaado ama kooxaha ha lahaadeen ama qoysas muxuu ahaa goboladan jubba wax ka dega halaha ahaadeen annagu waxaanu muxuu ahaa xalinay intii aanu arkaynay laakiin waxaanu door weyn ka qaadan karnaa inaanu kuwa maqana iyo iyo hoggaanka jubba annagu ruux annagu inaanu u fududayno siday qolooyinka kalena ay arrintaas uga wada hadli lahaayeen loogana wada hadli lahaa wax badan bay kusoo kordhin kartaa waxa weeye bini aadanku marka ugu horeysa waxa la yidhaahdo lahaansho yaa loo baahan yahay lahaansho inaan dareenno oo ah maamulka iyo hoggaanka iyo waxa meesha ka jira inay yihiin wax dadku wada leeyahay wax beeruhu wada leeyihiin ee aan loo arag ama wax kooxi leedahay ama wax qoys leeyahay aan loo arag taas weeye midda la dhaho inay kasoo qaybgalku uu yahay mid intii ugu badan oo inuu ahaado waxaan isleeyahay arrintani waxay soo kordhin kartaa in muxuu ahaa loo wada jiro muxuu ahaa dhisitaanka iyo horumarinta jubba gobolada jubba ee maamulka amrgoboleedka jubbaland iigu jir marka waayo qof kale aan kismaayo khadka kasoo gelinaya aniga magacay waxaa la yihahdaa imaam rashiid cabdi axmed waxaan kamid ahay odayaasha magaalada kismaayo joogo marka shirkaasu shir wanaagsan oo aada iyo aada loogu baahnaa buu ahaa muddo badana la sugayey intuu bilowgiis iyo dhammaadkiina waan la joognay marka keliya waxaan rabaa anigu inaan ku darsado kelmad oo fikradeyda abdidii keliya inaan ku darsadaan rabaa nabadaas meesha fog laga keenay dadaalka badan lagu soo sameeyey ilaa ay labada gacmood ku qabsadaan ilaashadaan ay mataqaanaa wanaagga ay leedahay nabaddu way arkeen dhibku dhibaatada uu leeyana waa la arkay marka in nabadaas aad iyo aadka loogu soo dadaalay ilaashado ayaan mataqaana dadka kula talinaynaa waxaan oga mahad celinaynaa madaxdii ee, uu hogaaminayay cabdi shire iyo iyo madaxdii kale uu hogaaminayay madaxweynaha jubbaland ee, labadaba waan uga mahad celinaynaa hawshii sabirkii iyo wanaagii ay u qaabileen iyo midnimadii iyo nidaamkii ay u hagaajiyeen aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waayo waad mahadsan tahay rashiid aad baad u mahadsan tahay idinkaa mudan Ah, magacaygu waa bashiir waxaan joogaa gobolka texas ee dalkan maraykanka And doctor cabdi shire warsame waan salaamayaa marka hore And marka labaad waxaan weydiin lahaa doctor cabdi shire warsame laba su-aalood oo quseeya And heshiiskii dhawaan lagu gaaray magaalada kismaayo oo ay kala saxiixdeen madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe iyo rag siyaasiyiina oo kasoo horjeeday maamulkiisa And labadaa su-aalood midda koowaad waxa weeye And waxaa dagaalamay magaalada kismaayo oo uu dagaal ku dhex maray madaxweynaha haatan ee maamulka jubbaland iyo berahiiraale sida aan wada ognahay ciidamadii dagaalamay qaarkood waxa ay ku sugan yihiin deegaanka goobweyn oo aan sidaas uga fogeyn magaalada kismaayo Een, waxaana ay qeyb ka ahaayeen sida horeyba loo shaaciyey een, heshiiskaasi oo ahaa in ay ka mid noqonayaan ciidamada maamulka ilaa iyo haatan ciidamadaasi waxa ay ku sugan yihiin deegaanada ay joogeen maxaa hortaagan oo caqabado ah su-aasha labaad een, sidaan wada ognahay heshiiskaas waxaa wada gaaray dhowr siyaasi iyo madaxweynaha maamulka axmed madoobe Een, waxaana heshiiskan qeyb lixaadla ka qaadan lahaa haddii uu ka dhex muuqdo een, cornel bare hiiraale oo muqdisho ku sugan marka maxay taraysaa heshiiskaasi afarta qof iyo madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe ay kala saxiixdeen maadaama uu meesha ka maqan yahay xubin muhiim u ahayd heshiiskan oo ah bare hiiraale labadaas su-aalood ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo doctor cabdi shire war waa mahadsan tahay eh, bashiir waxa weeye midaan eh, ciidanka eh, goobweyn eh, jooga saraaca sharaaf waxa weeye waxay ku jirtaa qodobada lagu heshiiyey Ah, qodobada eh, lagu heshiiyey bay ku jiraan waxaana sida uu qodobku qorahayo la qabanahayaa guddi ka kooban eh, muxuu ahaa amisom iyo u n-ka iyo eh, jubbaland ayaa la qabanayaa Eh, guddigaasi marka hore wuxuu ka baaran degahayaa meeshii ciidamadaas la dejin lahaa wuxuu ka baaran degahayaa qaabkii eh, muxuu ahaa eh, noloshooda Eh, marka kadib waxaa lagu dhaqaaqi doonaa ayaga in muxuu ahaa qaabkii eh, soo xirayntooda ayaga oo laga faa'iidaysanayo khaladaadyo kuwii hore oo dhacay oo oo qolooyinkii hore oo lasoo xareeyey khaladaadyo badan oo ku dhacay oo lagu sameeyey inaysan ku dhicin arrimahaas oo dhan oo taxadir badan laga samayn doono ciidankaasi wuxuu ku jiraa siduu qodobada ugu jiro qodobada qodob kamida weeye waana eh, eh, waa sida kuwa kale loo hirgelin doonaana loo hirgelin doonaa waa garta Eh, sidaad la socotana meeshaan eh, muxuu ahaa eh, eh, xukuumaddii madaxweynuhu wuxuu hadda ku mashquulsan yahay sidii xukuumaddii u dhisi lahaa in badan qo- eh, hawshaana waa hawl la rabo xukuumadda la dhisahayo dhinteeda badan inay fuliso marka qo- eh, ciidamadu waa sidaas Eh, midaan kale eh, eh, bare eh, bare aadan shire aad sheegtay way jirtaa inuu bare eh, muxuu ahaa usan eh, hadda eh, meesha joogin laakiin waxaad ogaataa bini aadanku waa dad eh, muxuu ahaa marna qof baa wax diida marna koox mar eh, eh, nation marba eh, heer baa leeyahay heerarkaasoo leeyahay waa waa dad isku tiirtiirsan markaysan hal qof ahayn waxa weeye eh, muxuu ahaa bare aadan shire arrintan waynu ku wada jiray Ah, ragga eh, muxuu ahaa yimid na waa ragay isku arri isku aragtina ka ahaayeen Eh, soo kicidiina laysla ogaa waxaa jirtay markii hore oo aan xamar ka soo baxaynay qorshahanagu wuxuu ahaa eh, oon filaynay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid inuu noo imaan doono xilliga aanu wadahadalka eh, gabagabaynayno oo arrinta la- eh, lasoo gunaanadahayo Eh, ballanku wuxuu ahaa eh, ra-iisul wasaaraha iyo bare iyo cabdi cigaalba inay isu soo raacaan Eh, ra-iisul wasaaraha marka waxaa kusoo baxay socdaal uu ku aadahayay eh, eh, dalkan talyaaniga oo anagu aanan markii aanan ogeyn qorshahaas aanan ogeyn markii uu sidaas eh, eh, arrintaas eh, qorshaha sidaa u baaqatayna eh, bare iyo madaxweynaha eh, Ah- axmed maxamed islaam waa wada hadleen waxaana lagu wada hadlay arrinta in eh, ah, arrinta eh, aan la dabrin ee sidaa lagu wado Waa garta.
bare waa kamid heshiiska waana nagula jiraa waayahay dhegeysto kale ayaa khadka kusoo biira inta aniga aan su-aalo ku weydiin dhegeystayaal fara badan ayaa daneynaya in mawduucan ay ka dhargaan marka dhegeystahan kale haddaan bal fursadda u siino dabcan walaal magacaa ku bilow halkaad joogto iyo waxa aad damacsan tahay inaad barnaamijkan kusoo kordhiso magacay waxaa weeye cabdiwaaxid waxaan joogaa kismaayo processkan aad baan ula socday dadkii barnaamijkan qaybka ahana waa ku jiray gebi ahaan horta barnaamijka waa soo dhaweyneynaa aad baan usoo dhaweyneynaa waa arrin maarata ay waxa weeye tilaabo hore loo qaaday oo dhanka dib u heshiisiinta ah aad baan u dhiirigelinayna idinkana waa arkayseen maarata ay sida looga soo dhaweeyey daafaha gobolka laakiin su-aashaan weydiin lahaa waxay tahay siyaasaddu way isba bedel badan tahay maxaa ma maxaa xaqiiqo ah oo maarata doctor cabdishire uu bixinayaa inuu barnaamijkan inta ka dhimal dhamaystiro oo uu yimaado uu yimaado bare iyo cabdi cigaal iyo ragga kale uu sheegay waad mahadsan tahay cabdishire waa mahadsan tahay cabdiwaaxid waxaa weeye horta waxaa jirtaa bini aadamku wax san haddaad filato waxaad waxay u badan tahay inaad noqoto qof firfircoon oo maskaxdiisu ay hesho wadiiqooyin badan haddiise qofku uu dhinaca xun keliya wax ka arko wada hal wadaa u baxda wadadaasna waxay noqotaa wado uusan wado uu ku daalo waxaa weeye annagu horta waxaa loo baahan yahay haddii nin wiil iyo gabar laysu guuriyo waa loo duceeyaa waxaana loogu duceeyaa ilaahay ubad sana oo khayr qaba inuu kala siiyo ubadkii ama way kala heli karaan oo ilaahay ducadiibu u aqbali karaa ilaahay wixii kaloo uu uqadaray noqon kartaa annagu bini aadan baan nahay bini aadan haddaan nahayna qeybka waxaa qarsoon ilaahay bay u gaar tahay inuu ogaado annagu waxaa muuqdaanu ku go-aan qaadanay waxaa muuqdaa rajadanadu ku aadan tahay waxaa muuqdana waxaa weeye dhinacyadanagii arrintaan isla gaadhay niyad sami baanu is baanu isku qabnay niyad sami baanu go-aankan ku gaarray inuu niyad sami ku fulana rajo weyn baan ku qabnaa waa garta haddii bal aan ku su-aalo doctor cabdi shire warsame intii heshiiskan hadda aada gaarteen dhinaciina siyaasiyiintan gobolada jubbooyinka iyo maamulkii gobolada jubbooyinka waxaa laga joogaa isbuucyo maxaa ka hirgela ilaa iyo haatan qodobadan aada qorateen
taas muxuu ahaa waa midii hadda aan ku maamaahayo gabadhii iyo wiilkii laisi siiyey waxa weeye wax walba wakti bay u baahan yihiin waxa waxaa weeye horta waa mide maqka dhagaha ay waxa ay maqlaan waxa waa nabad waxa ugu fiican oo ay maqlaan in nabad la gaaray laakiin waxaan isleenahay heshiiskii hirgelintiisii waxa ugu weyn oo hadda ka hirgelay waxa weeye dadkii deegaanka ama ha noqoto annaga dadkii taageerayaasha noo ahaa ama ha noqoto kuwii dhinaca kale oo heshiiskii isla qaatay oo soo wada dhaweeyey bulshadii oo dhan oo soo dhaweysay siyaasiyiintii oo dhan oo soo dhaweeyey arrintaasi waa arrin ka hirgashay oo labada nabad dhinacba ku ah culays marka heshiis dhacay la taageero waxay dhinacyadii ku noqotaa culays bay ku noqotaa sababtoo ah waxa dadku rabo inay ka dhabeeyaan bay iyo arrintaasi sheegaysaa marka arrintaasi hirgalka waxa ugu weyn oo hirgalay waxaa weeye dadkii oo go-aankii soo dhaweeyey fulintiisiina waxaan is leenahay waa lagu dhex jiraayo hadda xukuumaddan markii la dhiso kabacdi ayada ruuxeeda ku jirta kamid ah muxuu ahaa dhismaheeda waxa qaabkay noqonayso waxyaabaha kale oo dhan oo iyadu ay sii fulin doonto marka heshiiskaasi waxaan is leenahay ilaahay waxsan baan ka rajaynaynaa waxaanan rajaynaynaa annagoo dhanna inuu noo fududeeyo inaan noqono labada nabad dhinacba kuwii kasoo baxa waxaa kaga aadan waa garta waa hagaag dhegeysto kale ayaa khadka ku jira magacaaga adigoo ku bilaabaya halkaad naga soo waceysiiyo waxa aad damacsan tahay inaad barnaamijka ka qayb qaadato magacaygu waa xasan cabdulla daaboweyn oo magaalada louisville gobolka kentucky maraykan jooga adiga iyo cabdishireba waa salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu salaan kadib cabdishir waxaan weydiinayaa laba su-aalood oo ah midda koowaad oo ah meel haddii dagaal ka dhaco dad badan baa lagu laayey meesha dad baa la laayey dad baa xoolahoodii la dhacay dhib baa ka dhacay heshiiskii la gaaray marka wax qodobadaas ka hadlaya dadkii dhib ku gaaray oo maxnaha meesha wixii ka dhacay maanaan ku maqal midda kale heshiiska laftigiisa garabyadii qaar baa maqan ciidamadii banaanka joogay lama soo xaraynin meesha caalamka kama soo qeybgelin shirka soo lama oran karo marka shirka weli sidii loo rabay uma dhicin waxbaa ka maqan ma dhamaystirna nabadoonkii gobolka waama ma joogin waaskii ma joogin beesha marka saga arrintaasu xalaal ku noqonaysaa way ku soconaysaa beeshaasaan weydiinaya xasan cabdulle waa mahadsan tahay waxaa weeye xasanow waxaa jira qodob ku qoran heshiiska oo odhanaya in guddi gaar ah loo qabto tacadiyadii dhacay naf iyo maalba guddigaas waxa weeye waa la qabanayaa markii la qabto guddiga waxaa laga rabaa ciddii tacadiyada wax ka sheeganaysay inay soo bandhigto waxay sheeganaysay oo caddays annaga marka waxaana saaran inaanu soo bandhigno tacadiyadii dhacay hadday tahay dad la dilay hadday tahay guryo la dumiyey si sharci darro ah oo aan lagu qanci karin oo aan caddayno loo dumiyey hadday tahay hanti kale oo la boobay oo la dhacay marka arrimahaasi marka waxay noqon labay hadhow u kala jabi karaan labada ay u kala jabaysaana waxaa weeye wax maamulku ka jawaabi doono oo maamulku markaa la cadaymaha lagu qanco inuu ka jawaabo ay tahay iyo wax maxkamad loo celin doono oo muxuu ahaa garsoorka loo kala gudbin karo marka arrintaasi waa qoran tahay waana qodobada sugahaya dhaqangelinta midda kale waxa weeye qodobka kale oo ah dadka horta bini aadanku meel kuma wada dhammaado bini aadanku meel kuma wada dhammaado annaga dad badan baanu ahayn dibad iyo daakhilba jooga hal meel ma imaan karaan mar walba dadka waa hadday koox yihiin iyo hadday ka badan yihiinba waa inay waxa ugu horeeya oo lagu aqoonsado dadkaas inay wada socdaan oo hal ujeedo leeyihiin waa inay ismeteli karaan haddaysan ismeteli karin dad wada socdo isku ujeedaana maaha marka annagu dadkaan mas- waxaan masalaynay dad tiro badan midgaan ah uga muxuu ahaa muxuu ahaa suldaanka arrintaanu laga hadlahayay horta arrin siyaasadeed bay ahayd oo arrin dhaqan ma ahayn sudaankuna magaalada markaan kismaayo ma joogin marka dadkii waxa weeye annagu ciidamada iyo w dadkan dibadda joogana waxa weeye dadku garabyada muxuu ahaa isku ujeedaan ahayn diidmadan wada qabnay ayaga ruuxooda dagaal baa meesha looga saaray marka arrintan waa arrin guud oo loo soo qaaday dadkii muxuu ahaa arrintaas aanu isla wadnay oo oo beel beel ahaan isla wadnay waa arrin haddana fariin aan usoo qaadnay gulheeda saaxiibada iyada kale oo tabashada qabay ilaa annagu dad badan baanu muxuu ahaa tabashada isla qabnay dadkaas ruuxooda waxaanu ismarin waagii dhacay baanu ka saarnay arrintii awal buundada labadeeda gees baan kala istaagnay oo muddo dheer baa arrinto in la isfiirsanayo marka waxa weeye arrintaas annagu waxaan u aragnaa bilaabo la qaaday haddii ciddii dhihi karta muxuu ahaa dadkao dhan meelaha lagu soo dhameeyana waa waa waa su-aal kale wey waa mahadsantaha waa tahay aad baad umahadsantaha doctor cabdishire qofka ugu dambeeya ee barnaamijka ee noo soo xiri doona ayaa khadka haatan soo galay magacaaga halka aad joogto iyo haddii su-aal ama tala bixin aad u haysid doctor cabdishire oo ka mid ahaa saxiixayaashii heshiiskii dhowaan ka dhacay magaalada kismaayo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga waa afrax cabdullaahi ibraahim waxaan ku dhasho aan kasoo jeedaa magaalada kismaayo marka waxaan aad u taageersanaya heshiiskii ka dhacay magaalada kismaayo doctor cabdishirena waan ku hambalyanaya heshiiska ay qaateen maxaa yeelay dadka muddo badan ayay dhibaato kusoo jireen muddo badan ayay dagaalo iyo qax kusoo jireen marka wax kasta oo dadkaasi nabad iyo barwaaqo u horseedayo waa taageersannahay waana soo dhawaynayaa waana ku faraxsanahay marka insha allah waxaan leeyahy dadaalka hala wado heshiiskan hala xoojiyo yayna noqonin wax waraaqun lagu seexahay yayna dagaalo damban dhulka ka dhicin marka insha allah hore ha loo socdo horumar iyo wanaagna insha allah halagu dadaalo aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi minneapolis ayuu naga soo wacay dalkani maraykanka haddii ugu dambeyntii aan barnaamijka bal su-aal kusoo xiro dadka qaarkood sida dhegeystayaal badan ay su-aal ku weydiinayeen doctor cabdishire waxaa jira in dadku qaar ay ka biyadiidsan yihiin in garab ugu muhiimsan heshiiskan ama xiisadii kismaayo ee bannaanka ka yihiin weli magaalada sidoo kalena ay heshiiskaasi saxiixiisa goobjoogka ahayn aad ku kala aragti duwantiin guuxa hoose wararku ay sheegayaan sida barahiiraal oo kale marka ugu dambeyntii hadda adinka dhexdiinna xataa sidee baad isaga dhaadhicinaysaan heshiiskan aad qaadateen inuu maradhal noqdo oo uu hirgalo horta wax garab la yidhaahdaa ma jiraan ciddii ereygaas isticmaalaysana waxaa weeye waxaa waxaa ka habboon in ay dhinaca kaloo wanaagsan ka eegto ciidanka sabca sharaaf jooga iyo bare iyo annaga iyo wax garab oon kala nahay ma jiraan hal baan nahay hal baan ahayn hal baan nahay ciddii hadhow wax kale la imaanaysa waa wax kale waxaa le bini aadamku waa dad badan baa heshiis inta gala ama ama si u diida ama si uga baxa waayo dhinaciina garab naga maqnaa ma jirin annagu heshiiskan waxaanu u galnay annaga oo u tanaasulayna danta ummadda soomaaliyeed horumarka dadka gobolada juba annaga oo u tanaasulayna dadka dowladnimadeena qarannimadeena soomaaliyeed oo maanta halis sugan haddii annagu aanu guddi aanu gudaha annaga ku mashquulana halis bay ku sugan tahay dalka soomaaliya arrin qoys loogu danaynayo keligii maahan arrin qoys lagu dhibaatee waa arrin aanu isleenahay haddii soomaalidu aysan si dhaksa leh khilaafka gudaheeda u hilmaamin in qarannimada soomaaliya iyo dowladnimadeedu ay diri doonto si dhaksa leh ay diri doonto arrintaas baa aan ku qanacsanahay aniga iyo ragganaga ku qanacsanahay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa doctor cabdi shire warsame oo ka mid a siyaasiyiinta gobolada jubbooyinka gaar ahaana hogaaminayay dhinacii dhowaantan magaalada kismaayo heshiiska kula saxiixday maamulka jubbaland barnaamijkeena barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ayuuna marti noogu ahaa doctor cabdi shire warsame oo isagu ka mid a heshiiskii dhowaantan ka dhacay magaalada kismaayo saxiixayaashoodii intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
aad ay umahadsan tahay sahre cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay soona diyaarisay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha halka aad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka waa xubintii ganacsiga oo inoo haya xuseen xasan dhaqane
waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteena ganacsiga biyayaraanta iyo isbeddelka dhinaca dhadhanka ee ku yimid webiga shabeelle ayaa waxa uu saameyn weyn ku yeeshay qudaartii ganacsiga looga qaadi jiray suuqa weyn ee magaalada baladweyne malyuun maxamed waxaay ka mid tahay haweenka muddada dheer ka ganacsanayay qudaarta waxay v o a u sheegtay in baladweyne ay ka bixi jireen maalin walba ilaa toban baabuur wax ka badan oo qudaar sida xilligana isbuucii wax aan ka badnayn laba gaari ay qudaar u qaadaan dhinaca waqooyi ee gobolada soomaaliya waxaa yimida hoos u dhac weyn oo beeraha ku yimiday oo ay ka mid tahay sida basasha yaanyada barbarooniga basbaaska wixii dalag lagu talagalayo dhan waxaa qabsaday kulayla biyo la-aan webigiioo biyola matoorii oo maxeeta biyo qaadaan la waayey ummadii marka xilligii beerihii meeshii dalaga laga soo goosan jiray waxaa ku dhacay hoos u dhac beer la-aan iyo wixii dalagii ku yiloo gubtayba wax rajaa ayna lahayn beeralayna waa ahay ganacsi waana ka ganacsadaa waana tabcaa
haddii aad sharaxaad ka bixiso tusaale markii hore waxyaabaha maalin walba aad dhoofin jirtay iyo hadda waxyaabaha la dhoofiyo iyo qiimo ahaan inta isbeddel ka yimid awal waxaan dhoofi jirnay basal badan ilaa meel walba gobol kastaa naga qaadi jirtay ayuu meel walbo naloo ka qaadi jira waxaan dhoofi jirna annaga maalin maba tiro koobi karna laakiin gobolladoo dhan aan nagu xiran sida cabadwaaq cadaado meel walba gaalkacyo ilaa hargeyso annaga meel walba jowhar xamar ilaa kismaayo dhulkaas xataa dadka yimaadaan naga qaato lama tiro koobi kara laakiin markaan hoos hoos ahaan laba boqol saddex boqoloo kish yoomiya waan dhoofi jirna
marka waxyaabaha aad dhoofisaan oo qudaarta ah basasha maxaa kaloo kuu heliya oo dhoofisaan basasha waxaa weheliya hadda liin liin dhanaantaanoo ilaa iyo jabuuti aan u dhoofino gaalka waxaa la marsiiyaa ilaa berbero burco ilaa hargeysa meesa liintaasa hadda kulaylaha say u bilowdeen liintaa la dhoofiyaa yaanyada iyo qudaartan kalena yoomiyaa la dhoofiyaa meelahan gaalkacyo iyo goboladan dhowaa loo dhoofiyaa iyadana marka qiimaha basbaaska iyo kiilada basasha iyo liintoo kale intii hore xilligii hore maxaa la iibin jiray haddase maxaa ku kordhayo qiimaah basasha horta qiimo dhacaa ku yimid ayaan horeeto markay baaba'saneed kiishkeedii wuxuu ahay toban dollar hadda waxoogaa kor ukacaa ku yimid ayadiiaba yaraatay oo magaaladii ku yaraatay beerihiion bixin ayagoo gubtay marka waxaan u malaynaa hadda xoogaa inay kor u kacayso laakiin yaanyada iyo basbaaska basbaas hadda boqol kunoo shino weligiis ma noqon yaanyada sidoo kale boqol kiilowgii basbaaskaa ah marka waaba lawaa xamar iyo waxaana laka soo wacaa jowhara loo qaadaa goboladii awal qaada jirna waaba sii dheeryihiinba yaanyadaasna toban doolar toban iyo shan doolar uu maraa asagana kiilada basbaaska waa shan doolar basasha hadda waa iska ciimataa oo adiga labaatan doolar ma dhama laakiin hadday kor u kac wadaa magaaladay ku yar tahay wixii ka baxay beerihiina waa layska qubay wixii kaloo beertii ka dambeysay xilligii kalena lama gaarin wax waxaa bixi jira adiga ilaa tobaneeyo cabudwaaq iyo cadaado iyo gaalkacyana eeli waxaa u baxday saddex baabuur maalintan waxba bixin labaa baxdo labadaasoo sida ilaa saddex boqoloo kiish midkiiba qaado marka hadda waxa waaye hoos u dhac waxa keena qudaar la qaadaaba yarba isbuucii hadda laba maalmood saddex maalmood wixii la qaadi jiraa isbuuci la qaadaya laanna baabuurta darar la-aanaa ku dhacday iyadana way saamaysay annaga dhan waa isku xirannahay waxaa isku xiran baabuurka waa nagu xiran yahay beeralayda waa nagu xiran tahay magaalada way nagu xiran tahay laanno dalagii beeraha markuu bato baabuurtina rarkoodu waa badanee wax badanaa noo bixi jira geebigeed bay ku saameyn way ku yeelata beeraha wixii oo dhan waraabkay ku wada xiran yihiin beerahay ku wada xiran yihiin yaanyadu waa yaraata basashu waaba sidoo kale kabsar geed layirahdaa iyadana bixi jirtay wixii oo dhan maarsadii ilaa saddexdan bilood way wada hareen waa fasal khasaare awal diirata khasaari jirta dadka laakiin hadda biyo la-aana khasaaraysan dan marka dadkii eh, ganacsatada ahaa ee hawshan ku howlanaa ee, ka ganacsiga khudaarta iyo dadkii muruqmaalka ahaa maxaa ku tilmaami kartaa saddexdii bilood oo u dambeeyey ee, sida miisaaniyadda iyo dhaqaalihii soo geli jiray isbeddelka ku yimid dhaqaalaha magaalada waxay ku xiran yihiin horta sideedaba beeralayda dalaga ka soo baxo oo magaaladan ku dhisan tahay beeralayda ood u jeeda dadka magaalada maalgelin sameyn jiray maalgelintii la sameeyey wixii ka soo baxa magaalada ku noqon jirtay magaalada way isfurfuri jirtay beeraha ba- wixii ka yimaadaa baabuurta lagu raraa baabuurta kira la-aan dadkii awal maalgeliya maalkii u soo noqon jiray way la-yihiin dadkii xooggooda ku shaqaysanaya waxay u rafaadayeen way la-yihiin isqabqabsi badanaa jiro taas qudaarta markay hallowdo mid kalea lagu kabi jira hadda mid lagu kabana lama hayo lacagtii jeebkii laga bixiyo kuma aysan soo noqon ninkii adiga shaqaale ahaay wuxuu niyadiisu u sheegayo dhowr bilood u rafaaday haddana ma haysto badroonigii shalay lacagtii bixiya ma haysto wax badan saameyn weyn ah magaalada ay- ay- ah kusoo fool leh Een, intii aad ku jirtay ganacsiga khudaarta ee, sidan oo kale ma jirto weligaa mar alla kulantay annaga daadadaa naga qaadi jiray mar diirataa qaadi jirtay laakiin kulaylo saana oo beera la taga weli nama soo marin guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan inta xubin middan la mid ahan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqaale oo xubintaasi ganacsigeena la socodsiinayey halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cudyaano ismaaciil xuseen farjara dhegaystayaal heestaa soo socota ayaan idinkaga tegaynaa tan iyo inteena idaacadda fiidnimo ku kulmayna waxaad leenahay sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
jacaylku wadado dulxuma ma galo dulliga ma geeye jacaylku wadado darxuma ma galo dulliga ma geeye dabadeena isla doonay isla doortay qulub alcarafi laha cuyuun qulub alcarafi laha cuyuun dabadeena isla doonay isla doortay qulub alcarafi laha cuyuun qulub alcarafi laha cuyuun
This program has come to you from the Voice of America, Washington.